بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Ee, dhammaan ee, magtaraftan ee, odayaashan beesha dhalinyarada beesha tacliimiinta beesha saxaafadda ee, madashan isugu timid waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ay arrin materia timaado cid kasta oo xilgurtaa inay isu timaado ay wax iska weydiiso oo ay taladeedana ka dhibataa waa laga maarmaan taasaa markaa odayaasha iyo dhalinyarada iyo waxgaradka beesha isu keentay xaalad kasta oo noocan oo kale ah oo taagan oo xasaasiyana waa laga maarmaan in laga hadlo oo sibca mandiqi ah oo caqli fayo oo looga hadlo oo wixii ku munaasib ku ana runtii laga yidhaahdo haddaynu reer somaliland nahay wax waxyaala badan baynu haynaa laakiin waxa lafdabarka ugu ah ee caruurta gaashoonaysa ee aan waxba loo hayn lagu sabaa ee ninka bilaa camalka ah lagu sabaa oo naftiisa ugu sheekeeya ee qof kasta uu ku naaloodaa ee yiri diile iyo risada waxa weeye inaynu nabad haysano n waana waxa qurahe aynu iibinayno aynu caalamka ka iibinayno macquulla ay tahay inuu ii baxo sidaa daraaddeed waa beedka aynu ilaashanayna cid waliba inay ilaaliso oo hareeraha aynu ka joogno waa laga maarmaan marka sidoo kale xaaladaha xasaasigaa sida arrintan imika xisbiga kulmiya iyo dawladda oo kale ay taagan tahayna waxa weeyaan inaana caadifadu inaana shaqaynina waa inuu caqligu shaqeeya hadday caadifadu shaqayso waxa weeyaan khayr la arki maayo wanaagna la arki maayo nabadna la daryeeli maayo hadduuse caqligu shaqeeyo oo ninkii gardarani waabu gardaran yahay ninka laga gardaran yahay caqligiisu shaqeeyo oo uu muxuaha sabro oo uu waxa ay qiimaha ay ku fadhido nabadda ummaddan ugu fadhido iyo caradiisa uu isu miisaamo oo waxa danta ummadda oo haya nabadda uu yeelo waxbay naga xumaanayaan waana laga maarmaan marka waxaan leeyahay nabadda ha la ilaaliyo garabka xisbiga xisbiga kulmiye iyo dawladduba waa inay nabadda ilaaliyaan horta midna ka ogolaanayna inay nabadda waxyeelaan annaga iyo ummadda reer somalilandana beedka ay ilaashanaysaa inuu jabo ma ogolin iyo hoostooda wax ku jira ma ogolin waxa inoo muuqataa khilaafku waxa weeye musharax baan ahaye noqon maysa laakiin wixii kale ka hooseeya way soo bixeen maalinteeda in la sugi in qofku isaraxo oo ilaa musharax baan ahay xeerka ama dastuurka xisbiga kulmiye iyo ka qarankii aynu wada leenahay labadaba uu ku cad yahay u diidi maayo midna qofka muwaadinka muuse biixina sifo kasta oo lagu geeyo in laysaraxo maanta wuu ku geeyaa cid u diidi kartaana ma jir isaguna kaa ku bashaaraysto nasiibkiisu wuxuu siiyaa waa meesheedii cid u diidi karto musharax matihi odhan kartaa ma jirto waayo waa xaq dastuuriya oo muxuu ahaa dastuurka qaranka kucad ku cad waa muxuu ahaye xaq muxuu ahaye xubinimada xisbiga kulmiye ay leedahay iyadan dastuurkeeda ku cad laakiin waxaan leeyahay hadday xitaa taa noqoto war nabadaa wax kasta inuuga muhiimsan gartaad iyo nabadda nabadaa mar walba muhiimsan nabadda horta aynu wada ilaalino garabka xisbiga kulmiye waxaan leeyahay muxuu ahaye hogaanka xisbiga kulmiye iyo muxuu ahaye taageerayaasha xisbiga kulmiye waa inay nabadda ilaaliyaan nabadda ufojignaadaan gartaada nabad baad ku dhaqin kartaa muxuu ahaye hadday nabaddu duusho ninba garheli maayo cid garheli kartaa ma jirto cid walbana shaksiyadeedu way ku dhimanaysaa marka waa inay nabadda runtii inaynu ilaalino wey waxaan nahay kuwa ugu horeeya ee nabadda ilaalinaya ee nabadda u taagan ee wanaagga ummadda u taagan ee sidoo kale u taagan xaqa muwaadinka reer somaliland dastuurku siiyey inaan cidina ku xadi karin runtii beeshu dee boos loo magacaabo iyo wax kasta waxaa uga muhiimsan danta ummadda danta ummadday u taagan tahay nabadgelyaday u taagan tahay horumarkay u taagan tahay waxa weeya waxaasoo dhan runtii in la xeeriyo waa laga maarmaan cali marka uu lahaayeen udubaa udub bu ahaa cali cali axmed maxamed isagu udub bu ahaa waa runtii udub bu ahaa marka waxa weeye beeshuna sida dadku unbay tahay oo xisbi walbayn ku jirtay markaa qoladoodii udub runtii aynu berigii ku fara kululayn ayuu ka hadlayaa marka beena maaha waxaad moodaa inay naga yar dul badnaayeen berigii marka garlaayo baa la naqaaya waxaan leeyahay dawladda iyo xisbiga kulmiye iyo hogaanka xisbiga kulmiye ma nabad iyo bulshada reer somaliland iyo taageerayaasha kulmiyaba nabadda ha ilaaliyaan muusena musharaxnimadiisa cid diidi kartaa ma jirto annaguna dadku gacan ka heli doono berita isku halaynaya ayaanu nahay ha ku bushaarayso laakiin laakiin nabadda ayaanu muuse kula soconahay aanu ku taageeraynaa oo nu taageerayaashiisa ku nahay aanu ehelkiisa ku nahay waa inuu nabadda isna nala ilaaliyaa haddii xitaa laga gargaray